madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed galmudug mudane cali dahic ayaa xilka ku ka wareejiyay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka galmudug axmed nuur cismaan xaaji iyo sidoo kale wasiirka cusub wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleed galmudug xirsi yuusuf barri xirsimaar munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda iyo beeraha ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wasiiro iyo agaasimayaal ka socda galmudug iyo mas-uuliyiin kale ka tirsan dowlada galmudug iyo tan federaalk kuwaasoo ka qayb galaya xilwareejinta munaasabada lagu wareejinayay wasiirka cusub wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleed galmudug ugu horan ayaa waxaa ka hadlay maasaddex wareejinta wasiirka wasaaradda beeraha waraabka dowlad goboleed galmudug axmed nuur cismaan xaaji isagoo na sheegay in wasaaradda uu shaqooyin ka soo qabtay looma baahan in meeshii laga sii wado hawshii wasaaradda u hayay ee ku tirsan deegaanada galmudug kalgadisan mudane madaxweyne muddadii aan shaqaynaynay wasaaraddu waxay ku guulaysatay min xuduudda guriceel iyo matabaan inta udhexayso ilaa gaalkacyo in aan beeralayda galmudug si weyn u horumarinno maalintaan imaanayna ma jirin beero la taaban kara ama la sheegi kara oo galmudug ku yaalla maanta waxaa ilaahay mahaddiisa in badan oo galmudug ka mid a iskuul fiidhankii iyo waxaa laisku xidhay beeralaydii runtii waxaa weeyaan mashruucaas isagoo tijaabaa waxaan ka hirgelinay cabudwaaq tijaabadaasna waxay noqotay mid aad loogu guulaysto waxaa ku ammaanan tiimkeenna wasaaradda ee cabudwaaq oo ay hormuud u adfarxiyo iyo maamulka deegaanka iyo iskaashitooyinka degmada oo si wada jir u wada shaqeeyey marka sidaas aawadeed waxaan ku guulaysannay inaan ku soo kordhinno dhuusamareeb oo runtii xaruntii iskaashatooyinka galmudug ahayd u dhig oo runtii iyadana maalintan shaqada bilaabayey maalintii lay magacaabay maalintii ku xigtayba aan kulankii ugu horreeya la qaatay oo runtii iyadana beero badan ka ergelisay runtii degmadan dhuusamareeb wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleed galmudug xirsi yuusuf barre xirsimar ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda wax weyn ka qaban doono uuna isbeddel ku samayn doono shaqaha iyo sidoo kale qaybaha kadunitada ka shaqeydo isagoona sheegin xooga saarada si beeraha iyo sidoo kale waraabkooda looga shaqey lama mari lahay waxsoosaarka dalagga deegaanada galmudug aad baa umahadsantaha wasiir aniguna haddii ilaahay idmo halkaas inaan ka sii wado oo intii wakhti loo helo aan meel gaarsiiyo oo beeraha tayadooda iyo tiradoodaba inaan maaragta siyaadiyo haddii ilaahay idmo baan hortiina ku ballanqaadaya intii awooddeeda ah dadka reer galmudug iyo soomaaliya oo dhan dagaalka iyo colaadaha waxa ugu mawacan waa reer guuraannimada weeye marka in dadka ay satal noqdaan oo beero yeeshaan oo kalluumaystaan oo ummadda halkaa lagu wacyigeliyo barnaamijkaas baan ka shaqayn doonaa wuuna bilaaban yahay hadda hadday dadku ay dad degan ahaan lahayn colaadimo ma dhacdeenba laakiin waxaa lagu dagaalhayaa waa dad geel iska daba jooga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleed galmudug cali daahicid ayaa dhankiisa sheegay inuu soo dhaweynay wasiirka cusub lana shaqayn doono iyadoona uu ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan beeraha iyo sidoo kale wasaaradaha kale in la dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaradaha dowlad goboleed galmudug si kor loogu qaado waxsaarka galmudug iyo sidoo kale ka shaqaynta nabadgelyada deegaanada galmudug ee ku tiirsanaanta xagga cuntada waxaan ahaa mas-uulkii xilka kugu wareejiyey maalintan xilka kugu wareejinayey waxaan u malaynayaa waxaan kugu wareejiyey daawo yaroo kimikaal ah iyo iyo firinjeer daawadaas loogu tala kala inaad maanta intaasoo gaadiid ah intaasoo dhismayaal ah intaasoo mashaariic oo galmudug ka socota guud ahaan galmudug ka socota aad wareejiso waxay muujinaysaa waxtarkaaga haddii la dhihi jiray galmudug waa dhul dhagax oo beere kama baxaan maanta galmudug ayadaa dhoofisa khudaarta dhoofisa oo u dhoofisa ama gobolka banaadir xerada turkisob ama puntland iyo meelo kale ilaa iyo jabuuti ayaa beeraha galmudug ka baxa waxa laga soo saara loo dhoofiyaa taasna waxay ku timid dadaalka wasaaradda in beeralaydii la kaalmeeyo in iskaashatooyin la sameeyo ilaa iyo toban mashruuc oo kala duwan oo dhiirigelinaya beeralayda inay maanta ka socdaan guud ahaan galmudug dhowaan ayaa markii madaxweynaha dowlad goboleed galmudug gushaanniy ku siiyeen golaha wasiirada kuwaasoo qayb ka qaadanaya sidii wax looga qaban lahay caqabadaha ka jira deegaanada galmudug ee ugu horeysa dowladda beeraha iyo waraabka dowlad goboleed galmudug